asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantaa wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan kasoo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteenna murtada maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu shaqooyinka badan isugu keenno innagoo laga yaabo mar inaan kaga hadalno geel mar adhi mar dad mar shimbiro mar dhagxaan mar dagaal mar duulaan mar colaad mar nabad marba qayb hor leh ama tusaalayaal aada iyo aada u fara badan xubintanu ay keento kuwaasoo ah kuwa dadka noloshooda khuseeya iyo kuwo aan nolosha dadka khuseyninay tusaalayaal loo soo qaadanhayo wixii tusaale lagugu soo qaataayey dee maaragtay digniin fara badan ayuu noqon karaa oo dhinacyo badan kaa taaban kara ama dhinacyo badan ka deliishan karto noloshuna sideedaba waa isu suran hadday mar isu suran tahayna dee waxyaalo fara badan ayay isu keenaysaa oo kala duwan oo qaarba nooc u dhacahayo teenan maantana waxaan kusoo qaadanaynaa sheekooyinkeenna noocaasa halkan waxaa yaala saddexley ka mid a saddexleyda waaweyn ama saddexleyda cajiibkaa saddexley ka mid a ayaa halkan taalla waxaa la yidhi saddex waa laga cararaa saddex waa laga cararaa ayaa la yidhi saddexda laga cararaayo waa saddexdee waa saddexdan waa laga cararaa ayay xubinteenna murtida maantu ku leedahay waxaa la yidhi bannaan cari dhaafa bur tayaxun iyo ceel biyo daran saddexdaaba waa laga cararaa ayay xubinteennu inaan leedahay aada ugu fiirso dhegaystow waxaa lagu yidhi bannaan cari dhaafo bannaan cari dhaafo mataqaanaa waxa weeye waa ban widh ah adoo lugaynhaya yaa waxaad ku soo baxday ban widh ah oon xitaa caws lahayn oo ilaa halkan iyo dika oo kaleento ama haddii la kuusama ogol yahay shan iyo toban kilomitr soddon kilomitr ayuu bannaankanu taxan yahay geedna male la hadhsado qoraxduna way kurushahay waad socotaa marka bannaankaad ku soo baxday cari dhaaf baa la dhahaa bannaankaasoo kale car idhaaf hortaada waxaa kaaga muuqani biyo hortaada waxaa ka muuqan biyo biyahaas biyo jira ma ah waa beenbeen waa waxay kutusayso werwer baa la dhahaa ama dhaan dabangaalle ayay soomaalidu ku magacaabi jirtay werwerkaa isagaa unbaa kuu bixi oo bannaanka waxaa la dhahaa cari dhaaf car idhaaf waa bannaankaas waxaa loo yaqaanaa cari dhaaf waad ku daalaysaa marka dambena waxaa laga yaabaa haddiiba aad oomanayd inaad haraad dhexdii ugu dhimato bankaa dhexdiisa waa bannaanada marka hoogiya ba-a ee dadkii soomaaliyeeda hore ay necbaayeen iyo kuwa hadda joogo bannaan ciduna ma jeclo bannaankaas sababtoo ah bannaanku dagaal uma fiicno hurdo uma fiicno heer uma fiicno deegaan uma fiicno wuxuu ku fiican yaho keliya haddii uun barwaaqa dhacdo in wax lagu beerto uu ku wacnaan lahaa marka bannaanka waxaa la dhahaa cari dhaaf wuxuu yidhi saddex maaragtay waa laga cararaa waa kow bannaan cari dhaafa burtayaxun burtayaxunna waanu isla garanaynaayo waa meel cawsle oo oo barwaaqala hadda magaalooyin fara badan waxaa jira waaweyn oo barwaaqo kasta ay taallo oo dadkooda haddana ayna qurux badnayn oo dadku ma aqaan meel laga haya dadka aada garanaynin oo dadku jamas yahay si un u dulaysan yahy oo dadku uusan qurux badnayn ayaad arkaysaa waa burtayaxun iyana waa sidoo kale inte waa waa ceel biyo daran hadi meel biyo la-aanana cidu degi mayso oo hadda haddaad magaalada haddii biyo la-aan ka dhacdo waxaad artaa buuq ahaa dhici iyo iska horimaad iyo wareer waad og tahay oo biyo la-aanta lagama maarmo soomaalidii hore marka saddexdaaba digniin bay ka bixisay waa meel dalxun ah iyo bannaan aan ruux faa'iidaa lahayn iyo meel biyola saddexdaaba waxay ku dhaheen waa laga cararaa saddex waa laga cararaa bannaan cari dhaafa burtaya xun iyo ceel biyo daro saddexdaba waa laga cararaa maamaada maanta kusoo qaadanayna xubinteena murtida maanta idamka iibe waxaa la yidhi rin ay jebisay ceebna qabyay xanuunna u dheer cayna u dheer sababtaa waxaa la dhihi maxaa ninka ridu jebisay waaba lala yaabi